Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo la kulmay qurbajoogta kenyaanka ee magaalada atlanta ee dalka maraykanka afar qof oo lasoo badbaadiyey kadib guri ku dumay xaafadda sawdbi ee magaalada nairobi hantidhowraha qaranka oo walaac ka muujisay in la yareeyey miisaaniyadda daadadka weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamkan oad maqli doontaan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay saddex iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee dulqacda ama sadataal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimid la socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruuto oo maraykanka ku jooga safar rasmi ah ayaa xarunta coob kaleri ee asanta ee magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalka maraykanka kulankula qaatay qurbajoogta kenyaanka ee halkaasi ku nool waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladdu ay ku dadaalayso diiwaangelinta xirfadaha iyo takhasusyada kala duwan ee qurbajoogta si loo fududeeyo in muwaadiniin badan ay fursado shaqo ka helaan dalka dibaddiisa ruuto ayaa xusay in shacabka qurbaha ku nool ay door weyn ka qaadan karaan horumarka dhaqaalaha waddanka madaxweyne william ruuto ayaa sidoo kale goobjoog u ahaa munaasabado aan idhaahday munaasabado ay xarunta maraykanka u qaabilsan xakameynta cudurada ee loo soo gaabiyey c d c iyo macadka cilmi baarista caafimaadka ee kemri ee heshiisyaha ku kala saxiinayeen sidoo kale waxaa heshiis wada gaaray wasaaradda caafimaadka ee dalka iyo qorshaha deg dega ee xafiiska madaxweynaha maraykanka u qaabilsan gurmadka ka dhanka cudurka aidiska si loo xoojiyo barnaamijyada ay kenya kula tacaasho fayraska cudurkan keena ee loo soo gaabiyey h i v da madaxweyne william ruuto ayaa sheegay in kenya iyo maraykanka ay si weyn isaga kaashadaan arrimaha caafimaadka sida kaabayaasha iyo cilmi baarista waxa uu tilmaamay inay danaynayaan in xiriirkan lasii adkeeyo si kenya ay daawooyinka talaalka uga soo saarta gudaha waddankeeda waxaa lasoo badbaadiyey afar qof halka dhowr kalena laga cabsi qaba inay ku hoos xandhiban yihiin dhismo kusoo dumay xaafadda south b ee magaalada nairobi dhismahan oo ka kobnaa saddex dabaq ayaa kusoo dumay aagga fuata nyanyo ee south b waxaa dhacdani saameynta ka dhalatay warbaahinta u xaqiijisay taliyaha booliiska ee deegaanka makadhara judis nyongeza waxaa hadda socda howlaha samatabixinta wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan qeybta wararka kenyaan weli dhegeystayaal ku guda jirnaa hantidhowraha guud ee dalka naasi gadunku ayaa warbixin ay soo saartay waxay walaac uga muujisay soo jeedin ah in lacaga dhan ugu yaraan saddex bilyan oo shilin laga dhimayo miisaaniyadda looga falceliyo saameynta daadadka gadungu ayaa walaaceeda soo bandhigtay xilli ay shalay ka soo hormuuqatay guddiga baarlamaanka dalka u qaabilsan qoondeynta miisaaniyadda tani ayaa imaanayso iyadoo dalku u baahan yahay in ka badan siddeetan bilyan oo shilin si looga soo kabto burburku kaabayaasha gaarsiiyey fatahaadka ka dhashay raboobka culus ee waddanka ka da-ay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatan soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe ee shalay madaxtooyada qaranka soomaaliya ee villa soomaaliya kula kulmay danjiiraha ruushka ee dalkaasi waa dalka soomaaliya u fadhiyo mikhail golobnof islamarkaana kala hadlay dagaalka lagula cibtirayo kooxaha hargixisada ee ka socda dalka soomaaliya iyo iskaashiga horumarinta iyo arrimaha bini-aadinimada danjiire mikhail golofnof ayaa bogaadiyey horumarka dowladda soomaaliya ka sameysay dagaalka ka dhanka argixisada isagoo tilmaamay sida dowladda ruushka ee mudnaan u siinaysa taageerada dowladda soomaaliya gaar ahaan xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argixisada madaxweyne xasan sheekh ayaa dul istaagay dadaalada nafurnimada leh ee shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay kaga xoreynayaan kooxaha argixisada waa siduu hadalka u dhigay madaxweynaha soomaaliya deegaanada kooban ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in kooxada al-shabaab ay yihiin caqabad ku horgudban horumarka gobolka wafdi uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi faarax ayaa lagu soo dhoweeyey dalka induneisiya oo uu kaga qeybgalayo shirka madasha tobnaad ee biyaha oo loo soo gaabayo tent world water forum madashan oo lagu qabtay magaalada oo magaalo xeebeedka jasiiradda baali ee dalka induneisiya waxaa furay madaxweynaha waddankaasi oo khudbad ka jeediyey waxaana looga doodi doonaa caqabadaha guud ee biyaha iyo iyadoo sidoo kale heerka daboolka biyaha halwelidda khilaafaadka biyaha ee hadda taagan iyo hirgelinta go-aamadii ka soo baxay shirweynihii biyaha dunida ee u n weta conference new york ee sanadkii hore wasiirdoolaha ayaa warbixin ka jeediyey madasha intay madasha socotina kulamo gaara ayuu la yeelan doonaa wufuudda sare ee ka socda wadaamada cilaaqaadka biyaha ee kala dhexeeya soomaaliya iyo hay-adaha horumarinta biyaha ka shaqeeya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf jimcaale madaale ayaa ka hadlay in bulshada ay isku tashay anirahda ay isku tashatay islamarkaana danta guud ee ka shaqeyso wuxuu ugu baaqay in dalkooda ay ku dhisaan hal dollar islamarkaana ay isku tashi wax walba ku horumariyaan gudoomiyaha arrimahan ka hadlay ayaa waa hadaladiisii ka mid ah quruxda ka muuqata waa arkayseen dadka meeshaan jooga qaarkood waxay islaahdeen amaad yurub joogtiin horta yurub ma joogtiina xamaraas joogteen ogaada markaad shaashada fiirsateen in badan oo ka mida waxaan ku qabsannay dalkaaga ku dhiso hal doolar isku tashi inaan isku tashanaan waddooyinka ku dhisannay inaan isku tashanaan imsiyeejyada ku dhisannay inaan isku tashanaan wax ku qabsasho weynaa inaan isku tashanaan xarumaha degmooyinka qaarkood ku dhisanaynaa waxaan rabnaa wax la idhaahda isku tashi ayaan horumar ku gaari karnaa dalkaaga ku dhisa hal doolar inaan ka wada shaqayno saan inta dhiman aan u qabsanno horta intaas waan rabnaa labo waxaan rabnaa taliisuru baa ka hadlay amnigu waa mas-uuliyad wadareedaa la yidhaahdaa wuxuu u baahaya in laga wada shaqeeyo marka gabar kasto iyo wiil kasta iyo odag kastana waxaan rabnaa inaan iska kaashanno sida amnigaani wax kasta beesay leeyihin beeskuna waa amni haddaan amni la helin nolol ma jirto marka amniga inaan ka wada shaqaynana waajibna wada saaran waaye reer waaberi idinkuna intaas usiidhaga nuglaada gaara idinta kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho haddii aan halkaasi codkiisa uga gudbo intaanan wararka caalamka u gudbin shan nin oo loo haystay inay kooxda al-shabaab la shaqeyn jireen ayaa lasoo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland xarunteeda magaalada boosaaso raggan ayaa lagu soo eedeeyey dembiyaha inay gaadiidkooda ugu adeegi jireen al-shabaab iyagoo usoo qaadi jiray xubnaha shabaabka ee ku sugan dhulka buuraleyda si ay howlgallo dilala uga fuliyaan magaalada boosaaso xeerilaaliyaha maxkamadda ayaa sheegay in raggan lagu soo qabtay markii dabagal lagu sameeyey laba kiis oo dil ah oo magaalada boosaaso ka dhacay xeerilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ayaa sheegay in ragga dilka geystay lagu qaaday gaadiid brobox ah oo ay lahaayeen eedeysanayaasha maxkamadda shalay la horkeenay deemaha xilaalinta soo birnigtay ayaa ka mid ah moobeelada mid ka mid a labada nin ee la dilay kaasoo laga dhexelay mid ka mid ah gaadiidka lagu adeegaya al-shabaab qaar ka mid ah eedeysanayaasha ayaa ku dooday inay hanjabaad ay kala kulmeen al-shabaab oo ku qasabtay inay gaadiidkooda ugu fuliyaan howlaha ay doonayaan halka qaar kalena ay sheegeen in ogaal la-aan ay uga shaqeynayeen al-shabaab si kastaba ahaatee maxkamadda ciidamada ayaa lagu wadaa inay soo saarto xukunka afar ka mid ah raggan iyadoo fasaxday mid ka mid ah eedeysanayaasha oo lagu waayey wax dembi ah markaan haddii aan eego dhankaasi iyo akhbaaraadka caalamka xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan iskuduwidda arrimaha bini-aadamnimo ee loo soo gaabay oja ayaa sheegay in labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ay duqeymaha israa'iil ee khaza ku barakaceen ugu yaraan boqolkiiba afartan ee shacabka khaza tani ayaa u dhigantay in ka badan sagaal boqol oo kun oo qof oo falastiiniyiin ah dhanka kale laga soo bilaabo toddobadii bishii tobnaad ee sanadkii hore waxaa khaza lagu dilay ugu yaraan soddon iyo shan kun shan boqol lixdan iyo laba qof halka la dhaawacay toddobaatan iyo sagaal kun lix boqol konton iyo laba kale qodobkaas ayaa ugu dambeeyey warkiis waxnimaad kala socoteen idaacaddii sa f m anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin waramayey cidd warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkaynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w dhodstar f m dho c o dhow k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey